الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أيها المسلمون qodobka saddexaad ee aynu isku baraarujinaynaa wuxuu yahay maalmahaa siciidda ka dambeeya ayaamu tashriiq baa la idhaahdaa sida xooga badanna waa saddex cisho weeye saddexdaa maalmood ayaamu tashriiq waxaa loogu bixiyey li'anna dadku hilibkii ay qasheen ee udxiyada iyo hilibkii hadyiga ay gowraceen dadkii xajay ayay markaa faafiyaan oo ay wadhaan oo ay isticmaalaan waa maalmahaasi hilbawadhka walaalayaal maalmahaasi rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama wuu inoo sheegay waxa laynooga baahan yahay ilaahayna qur-aankuu ku sheegay suuratu lbaqara rabbi wuxuu ku yidhi jala wacala wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat ilaahay xusaa maalmo tirsan dhexdood maalmahaasi macduudaadka ah ee tirsan ee ilaahayna faray inaynu ilaahay xusno sida ahlulcilmigu isku waafaqsan yihiin waa ayaamu tashriiq waa saddexdaa cisho ee ciidda ka dambeeya rasuulkeennuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kama rawaahu alimaamu muslimu min xadiidi nubayshata alhudali radia allahu canhu ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa fii riwaayatin wa dikrin lilah maalmahaasi ayaamu tashriiqu waa maalmo waxna la cuno waxna la cabo waa maalmo ilaahay jala wacalaa inoo banneeyey inaynu ku raaxaysanno oo aynu ku nicmaysanno cuntada iyo cabista aynu helaynee xalaashayno ah oo aynu nafta u raaxayno carruurta iyo ehelka u raaxayno dadka masaakiinta iyo dadka danyartana aynu taageerno aynu taakulayno waxaa kaloo rasuulku sheegay wadikrin lilaah sidoo kale waa maalmo ilaahay jala wacalaa la xuso waxaynu aayadda iyo xadiidka walaalayaal ka qaadanaynaa maalmahaasi saddexda ah ee qiimaha badan iyagana inaynu xuska ilaahay ku dadaalla jala wacalaa oo aynu xasuusnaano rabbigeen oo aynu ka fogaano qafladda iyo mooganaanta had iyo jeer xadiidka qeybtiisa hore waa la qaataa oo cunto iyo cabis wixii la helo dee uma joojino waynu iska isticmaallaa laakiin xadiidka qeybtiisa dambena ku camalfal bay nooga baahan tahay baaraka allahu fiikum maalmahani waa maalmo ciidoo dadka qafladdaa ku badan ilaahay waa inaynu xusno jala wacala xuska maalmaha lala imanayo kii caamka ahaa oo mar walba qofka u furan inuu ilaahay jala wacalaa xuso iyo kii khaaska ahaa labaduba way soo gelayaan waxaa soo gelaya dadka xajka joogaa markay jamaraadka tuuranayaan dikriga ay la imanayaan waxaa soo gelaya dikrigaa caamka ah waxaa soo gelaya salaadaha shanta a dabadood in waxa weeyaan marka la takbiirto oo dikri lala yimaado oo dikrigaasi waa mid muqayada oo maalmahan oo kale wuxuu ku qaydan yahay salaadaha dabadooda salaadaha faralka ah waxaan u soconayaa ilaa maalinta ciidda ku afara ama ayaamu tashriiqa maalinta ugu dambaysa waayo ilaahay baa yidhi wadkuru llaha fii ayaami macduudaat walaalayaal waxaa kaloo furan kii caamka ahaa markaa dikrigaasi waxaad mooddaa weli inaynaan aada ula qabsan iyadoo marar badan laynagu baraarujinay qof waliba waa inuu sidiisa ilaahay u xuso oo guriga ku xuso oo masaajidka ku xuso oo meherada ku xuso oo u suuqa ku xuso oo xuska ilaahay jala wacalaa iyo takbiirta kor loo qaado maalmahan qaaliga ah salaada dabadeedana iyadana waa lala imanaya oo waxay ka soo aroortay salafkii ummaddan saxaabadii iyo ciddii ka dambaysay camalka muslimiinta ayaa sidaa ahaan jiray bay ahlulcilmigu yidhaahdeen ijmaacyana waa lagu soo raray laakiin qaabkan aynu inagu u qaadnaa had iyo jeer imaamka akhriya inteenna kalena waynu ka daba nidhaahnaa arrinta noocaasa mar dadka la barayo mooyaane dadku haddii ay dee garteen oo ay garanayaan waa dikriyo qof waliba sidiisa ha u qaado hadday isku beeganto waa halkeeda laakiin adkaartan kale salaada ka dambaysa sida qof waliba sidiisa ula imanaayo waa inuu markaa ee takbiirtan iyo adkaartan maalmahan la qaadayana uu qofku sidiisa ula yimaado weliba waxaa fiican in tasbiixda la horraysiiyo dabadeetana qofkii doonaya uu qaado oo uu waxa weeyaan markaa ku xigsiiyo walaalayaal ilaahay aynu maalmahan aada iyo aada u xusno waxaan idinku baraarujinayaa baaraka allahu fiikum qofkii saaka ciiddii tukaday jimcaha waxa weeye inuu markaa tukaday iyo inaanu tukan labaduba way u bannaantay laakiin salaaddii jum salaaddii duhur marnaba ka dhici mayso hadduu jimcihii tukadayna wuu tukaday haddaanu jimcaha dadka la tukanna salaaddii duhur baa waajib ku ah oo saaran marka waxaa laga yaabaa inaad guryaha ugu tagtaan ama meelaha kula kulantaan dad iyagu aan jimcihii tukan dadka qaarna aada waxba uguma fiirsadaane waxba laga yaabaa inay moodaan macaal duhurka in laga dhaafayo maya sidaa ma aha haddii aad saaka ciiddii tukatay waxaad rukso u haysataa jimcaha inaad tukato iyo inaad tukan haddaad jimcihii tukato wanaagsan haddaanad jimcihii tukanin mar leyba duhurkii kaa dhici maayo waa inaad salaaddii duhur la timaado oo afartii ragcadood aad tukato haddii saaka ciiddii dadka aanad la tukanna jimcaha inaad tukato oo aad dadka la tukato salaada jimcu waajib bay kugu tahay haddaad ka tagtana dembiila ayaad noqonaysa waayo cidda ruksadan haysataa inay jimcaha ka tegi karto i duhur ka dhigan karto waa cidda subaxii ciidda dadka la tukatay ee ciiddii kala qayb gashay ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo ilaahay jalla wacalaa nicmooyinkaasi uu ina siiyey ilaahay haynoo ziyaadiyo ilaahay nicmooyinkaa haynoo ziyaadiyo dowlad iyo shicibba ilaahay hayna wanaajiyo tubta khayrka ilaahay jalla wacalaa haynagu rido intii xanuunsanaysa ilaahay haynoo caafiyo intii xanuunsanaysa ilaahay haynoo caafiyo intii caafimaad qabtana ilaahay haw ziyaadiyo xanuunadaasi ilaahay jalla wacalaa hayna gees mariyo ilaahay jalla wacalaa xanuunadaasi hayna gees mariyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi